Munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayay Toddobaadka Dhaqanka oo ah barnaamij sanadkiiba mar ay jaamacadda Kismaayo qabato si kor loogu qaado fahamka iyo dhaqanka sooyaalka Soomaalida, ayaa ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xilitaanka Toddobaadka Dhaqanka ayaa waxaa ka qayb galay arday, macallimiin, waalidiin, culimo u diin, maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Ibraahim Cabdi Xuseen, guddoomiyaha jaamacadda Kismaayo ayaa ka warbixiyay waxyaabaha lagu soo bandhigay muddadii uu socday Toddobaadka Dhaqanka, wuxuuna u mahadceliyay dadaalka ay sameeyeen ardayda.
ardayda way mahadsan yihiin kulliyadaha kala duwan ee muddada toddobaadka soo waday asbuuca dhaqanka ama toddobaadka hidaha iyo dhaqanka ee jaamacadda daaha ardayda oo dhanna way dadaaleen ardayda oo dhanna way guuleysteen waxa meesha lagu hayana wuxuu ahaa activity ama nashaadaad ay jaamacadda leedahay qolo walbana waa ay dadaashay waxaa la rabaa ujeedku wuxuu ahaa in kulliyadaha ay soo bandhigaan cilmigii la baray iyo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ah dhaqankeennii suubanaa ee shareecada islaamka raacsanaa wixii xunna laysaga digo wixii wanaagsanaana lasii xoojiyo Xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyay xuska Toddobaadka Dhaqanka ee ay soo qabanqaabisay jaamacadda Kismaayo.
barnaamijkan oo ah barnaamijka isbuuca dhaqanka waa markii saddexaad oo aan filayo insha allah inaan ka soo qayb galno ee ay jaamacadda qabanayso waxaan aad ugu mahad celinayaa dadkii soo abaabulay barnaamijkan oo faa'iido fara badan leh iyo jaamacadda oo iyadana juhdi badan ku bixisay inay waqti badan soo bandhigto barnaamijyadan kala duwan ee muxuu ahaa dhaqanka waxaana aada u bogaadinayaa sanadkan tartamayaasha iyo bandhigyada ay soo bandhigeen xaqiiqan markii laga hadlo dhaqan dhaqanka soomaalida waa waxa adiga oon hadlin lagaa garan karo xaqiiqan haddii maanta bulshooyin ama qowmiyado kala duwan aad ka qayb gasho ama waddankooda aad tagto ama bandhig kale aad ka qayb gasho waa waxa lagaa garan karo adoona hal eray odhan muuqaaga markii la arko
Ujeedka munaasabadan ayaa ahayd in ardayda ay soo bandhigaan wixii la baray iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ah mid ka turjumaya ku dhaqanka shareecada Islaamka.